إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa lagu dilay duleedka magaalada muqdisho dagaallo iyo qaraxyo ka dhanaa shisheeyaha iyo soomaalida la socota ayaa xalay ilaa iyo shalay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose dowladda itoobiya ayaa sheegtay inay dishay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda itoobiya siyuun muslim iyo saraakiil kale oo ka tirsanaa xisbiga tigreega aqalka wakiilada maraykanka ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynaha dalka maraykanka donald trump dowladda federaalka ayaa mar kale u guudisay dadka u cadaalad doonta maxkamadaha xarakatu shabaabulmujaahidiin dalka itoobiya waxaa ka dhacay iskohorimaadyo culus oo dhex maray laba qowmiyadood kuwaas oo geystay khasaarooyin kala duwan warbaahinta kenya oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya ayaa warbixin ka qoray sida xarakatu shabaabulmujaahidiin ay isugu fidinayaan gobolka n f d ee ku jira gacanta kenya dad shacab ah ayaa lagu dilay qaybo ka mid ah gobolka galgaduud odayaal dhaqan oo ka qayb galay munaasabadda lagu soo xirayey dufcadii labaad ee machadu shareeca ayaa dardaaranno dhaxalgal ah u jeediyey ardayda ka aflaxay machadkaasi cudurka korona ayaa in ka badan afar kun oo ruux ku dilay gudaha dalka maraykanka warkaas oo dhammaystiranna goordhow ayaan faahfaahin doonnaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinnimo khamiis ah kowda bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol labaiyo afartanka hijriga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho iyadoona weeraro ay ka dhaceen gobolka shabeellaha hoose agagaarka tabeelaha sheekh ibraahim waxaa xalayto lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka askarigan ayaa ka mid ahaa ilaalada xabsiyada magaalada muqdisho waxaana lagu magacaabi jiray maxamed jimcaale tabeelaha sheekh ibraahim ayaa marar badan waxaa lagu dilay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka dhanka shabeellaha hoose shalay ilaa iyo xalay waxaa ka dhacay weeraro kala duwan oo ka dhanaa shisheeyaha iyo lajiriyaashooda qarax xoogan ayaa shalay gobolkaasi lagula beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada afrikaanta kuwaas oo ka soo baxay ceel jaale kuna sii jeeday shalaambood waxaana qaraxaasi lagu gubay gaari booyad ah laba askari oo ka tirsan shisheeyaha ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarkaasi isla shalay ciidamo ka tirsan shisheeyaha oo lugaynayay kana baxay shalaambood ayaa iyagoo ku sii socda danow waxaa lala beegsaday qarax aad u xoogan waxaana qaraxaasi u sababay dhimashada laba askari saddex kalena waa lagu dhaawacay isla shalay mujaahidiintu waxa ay weerareen isbaaro askarta dowladda federaalka ay dhigteen deegaanka carbiska ee duleedka afgooye waxaana halkaas lagu dilay hal askari qori iyo booshna waa ay soo furteen raggii weerarka ku qaaday askarta dowladda ee ku sugnaa deegaanka carbiska ee duleedka afgooye mas-uul ka tirsan dowladda kenya ayaa walaaca ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhulka n f d warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena abuubakar ibraahim geedi dowladda kenya ayaa markii ugu horreysay sheegtay in qaar ka mida gobolada hoos yimaada maamulkeeda ay qarka u saaran yihiin in ay si buuxda ugu dhacaan gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab wargeyska daystar ee kasoo baxa dalka kenya ahna wargeyska labaad ee ugu afka dheer guud ahaanba waddanka ayaa warbixin dheer ka qoray xaalada amni xumo ee ka jirta gobolka n f d ee loo bixiyey waqooyi bari kenya waxa uuna sheegay in boqolkiiba konton gobolkaas uu ku dhacay gacanta dagaalyahanada al-shabaab guddoomiyaha gobolka mandheera ninka lagu magacaabo cali roobe ayaa maqaalkan oo lagu daabacay wargeyska ku qoray gacantiisa isagoo aad u calaacalaya halka sidoo kalena uu ku dheeraaday ka hadalka awoodda mujaahidiinta ee ku sii faafaysa gobolada mandheera wajeer iyo gaarisa isagoo la hadlayay dadka kenyaatiga ah ayuu yidhi waxaan ka xumahay inaan xaaladda amni ee sii xumaanaysa si bablig ah uga hadlaa gaar ahaan midda khusaysa gobolka mandheera taasoo muujinaysa inay xaaladdu faraha ka baxday annagu waxaan ku noolnahay cabsi joogto ah maadaama dagaalyahanada al-shabaab ay gobolka xoog ku yeesheen ayna gacanta ku dhigeen mandiqad istiraatiiji ah halka sidoo kale ay dhaxleen dhiiranaan aan horay looga baran ayna isku sii faafinayaan deegaano hor leh oo gobolka ka tirsan sidaasi waxaa yidhi guddoomiyaha gobolka mandheera mas-uulkan ka tirsan dowladda kenya oo u muuqday inuu ka walaacsan yahay awoodda jihaadiga ah ee n f d kusii faafaysa ayaa su-aalo ka keenay taagdarida haysata laamaha ammaanka kenya ee u babacdhigi waayay dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ma garan karo waxaa naga qaldan iyo waxaa naga hortaagan in aan xuduudeenna ka sifayno dagaalyahanada xarakada al-shabaab balse waxaa xaqiiq ah inaan u baahannahay inaan dib loogu noqdo qorshayaasha aan ku wajahayno argagixisada maadaama tallaabo kasta oo ay dowladdu qaaday ay noqotay mid fashil kusoo dhammaatay ayuu warbixintiisa sii raaciyey cali roobi warbixinta oo ahayd mid dheer ayuu sidoo kale cali roobi ku sheegay in maalin kasta amniguu sii xumaanayo dhaqdhaqaaqa al-shabaabna uu yahay mid soo kordhaya kaasoo aysan jirin cid u dhaqaaqday ka hortagooda wuxuuna intaasii raaciyay in saddexdii bilee lasoo dhaafay ugu darnayd haddana ay arrintu gaartay mid halis ah al-shabaab waxay sekada xoolaha nool ka qaadaan dadka ku dhaqan gobolka mandheera si la mid ah dadka ku hoos nool deegaanada ay ka maamulaan soomaaliya sidoo kalena cilaaqaadka ay la leeyihiin bulshadana waa mid wanaagsan waana laga maarmaan in la helo siyaasad cusub oo arrinkaasi looga hortegayo ayuu hadalkiisa sii raaciyey mas-uulkan ka tirsan dowladda kenya warbixintan uu qoray mas-uulkan ka tirsan dowladda kenya ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii lasoo dhaafay aada u sii kordheen weerarada joogtada ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulinayso gobolada mandheera wajeer iyo gaarisa halkaasoo lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda kenya aad baad u mahadsantaa abuubakar dowladda federaalka ayaa mar kale u goodisay shacabka soomaaliyeed ee u cadaalad doonta maxkamadaha xarakatu shabaabulmujaahidiin warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise cabdulqaadir maxamed jaamac oo ah wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa ku biiray madaxda dowladda ee la harsan waayey dadka soomaaliyeed ee u cadaalad doonta goobaha ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sheegay inaysan ogolaan doonin in shacabka soomaaliyeed ay u cadaalad doontaan maxkamadaha mujaahidiinta maadaama maxkamadaha dowladda ay yihiin kuwa aanan ku dhaqmin shareecada islaamka islamarkaana uu hareeyey laaluush iyo eex waxa uu dembi ku tilmaamay in loo cadaalad doonto al-shabaab isagoona taasi beddelkeeda tibaaxay in muqdisho iyo meelaha la midka ah ay gacantooda ku jira ka dhisayaan xabsiyo lagu dhibaateeyo dadka soomaaliyeed xabsiyada waxaan rabnaa inaan horumarino waxaa noo socdo dhismooyin xabsi oo ka socda muqdisho gaalkaciyo baydhabo kismaayona haddii ilaa yihahd uu ka bilaaban doono meel kalena aan noo qorshaysanya horta waxaan aada uga xumahay in qof soomaaliyeed oo al-shabaaba cadaalad u raadsanayaa leh inuu jiro horta waxaan leeyahay waa dembi in cadaalad shabaab loo raadsado waa dembi qof allaala qofkii meeshaas wax ka raadsadan waa dembiile in sharciga la horkeena ay tahay therefore waxaan rabaa in qof soomaaliyeed oo meeshaas wax ku tuhmaayo inaysan dhicin dalka uusan ka dhicin ciddii lagu tuhmo inay waxaas ka shaqeynayso ama shabaab ay maaragtaa u raadsanayso cadaaladna u raadsanayaan waxay la mid yihiin qof shabaab kaabaayo oo caawinayo noo la mid yahay waana waxaana asaga laftirkiisa u baahan in cadaaladda la waafajiyo marar badan ayaa madax ka tirsan dowladda siyaasiyiinta iyo hay-ado shisheeye waxa ay ku celceliyaan in dadweynaha soomaaliyeed ay u cadaalad doontaan maxkamadaha mujaahidiinta al-shabaab kuwaasi oo dadka is-haysto ku xukuma oo ku qanciya shareecada islaamka waad mahadsantahay maxamed dad shacab ah ayaa lagu dilay qaybo ka mid ah gobolka galgaduud deegaanka xirsulugey oo u dhexeeya balambal iyo guraceel ayaa la sheegayaa in maleeshiyaad hubaysan ay ku dileen shan ruux oo rayid ah kuwaas oo ahaa xoolo dhaqato dilkan ayaa la leeyahay waxa uu daba socdaa weerar lagu dilay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo horey kaga dhacay gobolka galgaduud dowladda itoobiya ayaa sheegtay inay dishay siyuun mushin iyo saraakiil kale oo ka tirsanaa jabhadda tigreega itoobiya waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay dileen saddex xubnood oo sarsare kana tirsanaa xisbiga tigreega ee t b l f ee dagaalka adag kula jira dowladda abiyi axmed ragga la dilay waxaa ku jiray siyaasi caan ahaa oo horey u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda etoobiya kaas oo lagu magacaabi jiray siyuun mushin saddexda sarkaal ee jabhadda t b l f ayaa la dilay kadib markii dowladdu ay sheegtay inay diideen in ay isku soo dhiibaan milatariga shan xubnood oo kale oo ka tirsan t b l f ayay dowladdu sheegtay in ay ku qabteen howlgalka siyuun musfin ayaa ahaa wasiirkii arrimaha dibadda etoobiya intii u dhexaysay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ilaa labada kun iyo tobanka saraakiisha kale ee la dilay waxaa ku jira wasiirkii hore ee arrimaha federaalka etoobiya iyo madaxii hore ee baarlamaanka waddankaasi siyuun musfin wasiirkii hore arrimaha dibadda etoobiya ayaa ahaa nin ka mid ahaa siyaasiyiintii tigreega ee dhibaatooyinka ba-an u geysta ummadda soomaaliyeed muddadii uu xilka hayeyna waxa uu ka mid ahaa ragga ugu cadcad ee fargelinta ku hayay dalka waana nin caan ka ah dalka soomaaliya oo muddo etoobiya u qaabilsanaa faragelintooda ku wajahan arrimaha soomaaliya dowladda abiyi axmed ayaa ku dhawaaqday inay ku guulaysatay dagaalka ay la gashay t b l f oo ah xisbi muddo ku hubaysnaa gudaha dalka etoobiya una maamulayay waddankaasi t b l f ayaa weli ku goodinaysa inay sii wadi doonto dagaalka ka dhanka ah dowladda iyagoo ku sugan oo ka dagaalamaya dhulka buuraleyda ee gobolka waqooyi etoobiya isbuucii taga etoobiya waxa ay sheegtay in ay gacanta ku dhigeen sebhadnega oo ahaa xubin sare oo ka tirsanaa aas-aasayaashii t b l f isla toddobaadkii taga etoobiya waxa ay sheegtay inay dishay shan iyo toban xubnood oo ka tirsan kooxda t b l f sideed kalena ay ku qabatay dagaalada ka socda waddanka dadka la qabtay waxaa ku jira sida warbaahinta etoobiya ay tabinayaan madaxweynihii hore ee gobolka waqooyi etoobiya abay wildo kumanaan qof oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaaladii ka bilowday waddanka etoobiya waxaana weli muuqata in dagaalada ay socdaan oo labada dhinacba ay ku go-een dhanka kale gudaha dalka etoobiya waxaa ka dhacay iska hor imaadyo culus oo dhex maray laba qowmiyadood kuwaas oo geystay khasaarooyin kala duwan sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena mahad cubayd in ka badan toddobaatan ruux ayaa lagu dilay iskahorimaadyadan halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan xabashida etoobiya lixdan ruux ayaa ku dhintay dagaalkii ugu khasaaraha badnaa kaas oo dhex maray maleeshiyaad amxaaro ah iyo kuwo ka soo jeeda gobolka binshanquul kaas oo ka dhacay mandiqada metekel deegaano dhowr ah oo ay xuduud wadaagaan ismaamulada amxara iyo binshanquul ayay ku faafeen dagaaladan kuwaas oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac mandiqada koonso weerar kale oo ka dhacay ayaa waxaa lagu dilay sagaal ruux iyadoona lagu dhaawacay toban kale waxaana lagu soo waramayaa in dab la qabasiiyey dhowr tuulo oo ku yaala koonso holac ka baxaya tuulooyinka la gubay oo martigeliyey weerar xooggan ayaa lagu arkayaa sawirro lagu baahiyey baraha internetka dowladda etoobiya ayaa xukuumadda suudaan waxa ay ku aadaysay inay hurinayso dagaaladan ka socda xuduudda oo ay dad badan ku naf waayeen shir jaraa-id oo uu qabtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka etoobiya ayuu ku sheegay in ciidamada suudaan ay qabsadeen deegaano dhowr ah kadib weerar ay ku qaadeen gudaha dalka etoobiya wuxuu walaaca ka muujiyey dagaalada ka socda halkaas isagoona sheegay in xabashidu ay ogashahay in wadaxaajood lagu dhammeeyo murunka xuduudda sidoo kale waxa uu sheegay inay xukuumaddiisu xaqiijinayso in milatariga suudaan ay qabsadeen dhul ay etoobiya leedahay isagoona ka digay in sabarku ka dhammaan doono etoobiyaanka dowladda etoobiya ayaa ku barooratay in suudaan ay ka faa'iidaysatay dagaalka ay xukuumadda abiy axmed kula jirto tigreega ayna suudaan qabsatay goobo istaraatiiji u ah etoobiyaanka dhanka xukuumadda suudaan war ka soo baxay ayay ku aadaysay etoobiya in diyaaradaheeda duqaymo ka geysteen xuduudda ayna laayeen dad rayid ah aqalka wakiilada maraykanka ayaa u codeeyay in xilka laga qaado madaxweynaha dalka maraykanka donald trump kulan ay yeesheen shalay gelinkii dambe ayay aqalka wakiilada isku raaceen in xilka laga qaado madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo ay ku eedeeyeen kicin dadweyne dood adag oo ay ka yeesheen xilka qaadista ayay ugu dambayntii waxa ay cod caqlabiyad ah isugu raaceen in xilka laga qaado madaxweyne donald trump aqalka wakiilada ayaa waxaa ku xoogan dimuqraadiyiinta inkastoo xubno ka tirsan jamhuurigana ay u codeeyeen xilka qaadista donald trump taageerayaasha donald trump ayaa horay u galay xarunta kongareska waxaana halkaas ku dhintay ilaa iyo shan qof oo uu ku jiray sarkaal ka tirsan ciidanka maraykanka donald trump ayaa waxaa haysta cadaadis adag oo kaga imaanaya baraha bulshada waxa uu ahaa nin warbaahinta aanan jeclayn inta badanna waxa uu adeegsan jiray baraha bulshada haatan musiibo siyaasadeed ayaa haysata maadaama laga xiray barihii bulshada sida twitterka facebooka iyo youtube-ka oo ah tii ugu dambaysay ee mamnuucday in trump u isticmaalo muuqaalana uu soo dhigo bartaasi youtube-ka waddanka maraykanka waxaa mar kale laga diiwaangeliyey in ka badan afar kun oo ruux oo u dhintay cudurka corona saacadihii lasoo dhaafay jaamacadda john hopkins oo si joogta u diiwaangelisay khasaaraha cudurka corona uu ka geysanayo waddankaasi ayaa sheegtay in saacadihii lasoo dhaafay waddankaasi corona ugu dhinteen afar kun afar boqol toddobaatan ruux oo amerikaan ah kuwaas oo ku dhintay kontonka gobol ee maraykanka jaamacadda waxay intaa ku dartay in arbacadii waddanka maraykanka laga diiwaangeliyey laba boqol soddon iyo shan kun oo kiisas cusub ah tan iyo markii corona uu ka bilowday waddanka maraykanka waa markii ugu horreysay ee dhimashada maalinlaha ah ee corona ay aad kaga sara marto afar kun oo ruux sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka tirakoobyadii ugu dambeeyey ee la sameeyey ayaa sheegay in tirada guud ee dadka korona ugu dhintay gudaha waddanka maraykanka kor u dhaaftay saddex boqol siddeetan iyo sagaal kun oo ruux waxaana dadka amerikaanka ee la ildaran cudurka corona ee iyaguna sii dhaafeen labaatan iyo saddex milyan oo ruux odayaal dhaqan oo ka qayb galay munaasabad lagu soo xirayay dufcadii labaad arday ka aflaxday maxadu shareeca ayaa la dardaarmay ardaydaasi idaacadda islaamiga ee alfurqan ayaa habeenadii lasoo dhaafay waxa ay dhuuxa ku tabinaysay codadka laga jeediyey munaasabad ballaaran oo laba qayb ahayd taas oo lagu sagootinayay arday ka badan boqol arday oo dhammaysatay macadu shareeca litacliim alcaali nabadoon xasan quuri oo ka mid ah odayaasha ka qayb galay munaasabadda ayaa dardaaran dhaxalgal ah u jeediyey ardayda jaranjarta lugtaa saarteen lugtii koowaada saarteen dee waxbarashadii waa dhimanta nin kastoo adinka idinka mid a waxaan dareemayaa kutub baa lasoo loo soo akriyey kutubtaas rag baa qoray sidiinoo kale arda ahaayeen qur-aanka alif ka bilaabeen inay kutub alifaan oo nidaamiyaan oo howl isku habeeyaan ayna gaadheen maandhooyo waxaan laydinka leeyahay waxaa laydinka baahan yahay himma caaliya himmo sare ayaa laydinka rabaa nin kasta oo muslima oo shareeco islaam ka shaqeeyey ninka ugu sarreeya meeshuu gaadhay dhammaantiin inaad gaartiin isku daya inaad isku daydaan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka hiiraan labadoon yuusuf ayaa ka mid ahaa dadkii la hadlay oo la dardaarmay ardaydaasi waxaa naga kiin soo gaaray magac aad u wanaagsan magacaasna waxaad ku mutaysateen cisigaa ku dhex jira jihaadka raggiinnii haweenkiinnii ilmihiinnii cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala garab iyo gaashaanba waa idinka waayey mahadcelintaasi ayaan alfa marra ku celcelinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala saakina waxaa niyeystay nadarkii asigaa inuu ilaahay ii oofiyey subxaanahu wa tacaala inaan arko waxaana iisii caddaatay markii dabaqa qaybtiisa sare aan ku dukaday degmada ceelbuur waxay ii noqotay aragti kale inaysan iiga baahneen insha allahu tacaala waxaan leenahay beelaha deggan sigaar ayaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinaya munaasabadda intii ay socotay waxaa lagu dhawaaqay oo la abaalmariyey ardayda kaalmaha hore ka galay maxadka ardayga nasiibka uu helay kaalinta koowaad inuu galo ashaykh cali axmed yuusuf waa alfaa'is alwal waa bitaqdiiri mumtaaz jaa'isada uu helayna waa laabtoob iyo shan boqol oo doolar fatafadal mashkuura adigoo wakhtiga ilaalinaya waxaan kale u yeeraynaa ardayga nasiibka u helay kaalinta labaad waa ardayga lagu magacaabo cabdulkaafi mukhtaar maxamed fatafadal mashkuura wuxuuna abaalmarin u helay laabtoob abaalmarin lacageed oo gaaraysa afar boqol oo doolar iyo shahaado waxaan u yaraynaa ardaygii galay kaalinta saddexaad waa sheekha lagu magacaabo cabdullaahi yuusuf maxamed wuxuuna abaalmarin u helay laabtoob saddex boqol oo abaalmarin lacageeda iyo shahaada caawa iyo habeenada kale ee xiga waxaan soo gudbin doonnaa codod kale oo dheeraad ah inshaa allah warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa ciduu dhaafana radio alfurqan dot com ayay ka heli doonaan insha allah